madaxweynaha kulankaan leenahayn hadbuu noo soo dhamaaday run ahaantii wuxuu noogu yeeray maadaama galmudug ay maalmahan ka jireen arrimo siyaasadeeda la isku hayay wuxuu naga weydiiyey bal sidii oo iyo sidii waxu dhaceen iyo sidaan anaga u aragno waxaan u sharaxnay sharciyaddii iyo wixii aan marnay iyo dukumentigii aan haynay oon siinay waxaan u sheegnay anagu de inaan sharci marnay iyo qodobadii aan wax ku lidnay iyo sidii aan marnay ayaan u sheegnay kabacdina waxaan isla garanay in wadahadalku uu sii socdo oo macnaha madaxweynaha aan dib u aragno ayaan baranay wax hadda oo kasoo baxayna ma jiraan oo gooniya wallahi waxba iskuma anaan fahmi weyn madaxweynaha anaga wadani waa wuxuu noo sheegay xaaladda waddanku maraya iyo siday wax u jiraan iyo waxa jira ayuu noo sheegay kabacdina annaguna waxaan waxaan u sheegnay wixii aan qabanay iyo shaqadii aan qabanay iyo wixii ka jiray galmudug iyo wixii la maray ayaan u sheegnay wallahi madaxweynaha dee anaga markii waxaa nooga muuqday dee maadaama waddanku xaalad uu galay oo dagaaladii al-shabaab iyo howlahaas iyo lagu jiro inuu dareeyayay in xoogaa dib u heshiisiin la galo laakiin de waxaan laga geli karin dib heshiisiinta oo sharciyadda lagama geli karo marka madaxweynaha waan u sheegnay wixii jiray iyo sharciga la maray iyo sharciyaddii aan wax ku qabanay markii aan intaas u gudbinayna run ahaantii madaxweynuhu aad ayuu ku soo dhaweeyey wuxuuna noo sheegay in aan dib isku arkayno insha allah maya annaga de taas maba meesha maba taalba annaga sharciyada ayaan ku ridnay sharci ayaa loo maray de dastuurkuna dee qofna ma cadfiyin annagu sharcigii aan marnay ayaan taaganaha mar walba guddigii doorashada hawshoodii ayay qabsan doonaan shan iyo tobanka ayay doorashadu sidii ayaan noogu socotaa hawsheenana waa wadanaynaa wax a hadda na hor istaaga iyo waxana yidhi arrintaas waa waa sharci darana ma jiraan wallahi arrintaas hadde sida lagu xallin kara waxay tahay in sharciga la maro haddii de annagu sharciga loo hayo oo sharcigu uu gol yahay in madaxweyne la ribay oo xildhibaanadii doorto oo aqooniyadii lahaa ay ribeen si lagu soo celiya haddii la yaqaano annagu dee madaxweyne waa madaxweynihii federaalka ma diidi karno laakiin annagu ma hayno sharci lagu soo celiyo wallahi annaga dee mawqifkeen waa mawqif dastuuriya marka dastuuri de waxba lagama bedeli kara annaga waxaan aaminsanaha wax dastuuriya inaan wax laga bedeli karin madaxweynaha waxaan u sheegnay inay waxaan dastuuriya ninkaana uusa madaxweyne ahayn asagana sidii lagu xallin kara la xalliyo galmudugna ay gasho weji cusub iyo madaxweyne cusub ay doorato run ahaantii annagu de waxaan u tanaasulno dee maba yaalaanba waxa annagu aan qaba lahayn intaan hawshaan la gelin oo aan cod la qaadin oo aan sharci la marin ayay ahayd tanaasulku laakiin hadda tanaasul dee maba yaalaba tanaasulka yaallaa waa in ninkaasu dee ausu ku dhaqon meeshaas oo iska tago